kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xilinteenii dhacdooyinka toddobaadka aan ku bilowna dowladaha soomaaliya iyo kenya ayaa toddobaadkan kala siciday heshiis dhinaca hawada ah oo ku saabsan kordhinta adeegyada duulimaadyada labada waddan isaga kala goosha waxaa labada dal heshiiska u kala siixay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee soomaaliya fardowso cismaan cigaal iyo xogayaha gaadiidka iyo howlaha guud ee kenya kebijomba mokomeen heshiiskan oo aan weli la shaacin qodobada uu ka kooban yahay ayaana dhaliyey hadalhayn badan haddaba heshiiskan waxaa ku jira iyo faa'iidada ugu jirta shirkadaha diyaaradaha labada waddan ayaa haaruun macruuf uu ka waraystay wasiirka gaadiidka iyo duulimaadka rayidka ee dowladda soomaaliya fardowso cismaan cigaal intaad og tahayba duulimaadka soomaaliya kenya u dhexeeya waxay iska ahaayeen diyaarado maaragtay dalal kale laga leeyahay ama kenya waagi horena kenya airways ba imaan jirtay laakiin mar dhexay istaagtay laakiin annaga diyaarada aan leenahay ama dalkeena ka diiwaan gashana taariga ka wata maysan imaan jirin dalka kenya laakiin hadda waxaan yeelanaynaa xaquuq siman bay yeelanayaan labada wadan waxaan yeelanaynaa duulimaad inaan u helno fursad annaga dalkeena ka yimid oo dalkeena laga leeyahay saad ogtahay annaga hadda somalia airline malihin oo ma shaqayso laakiin waxaan leenahay diyaarado local ah oo ganacsiga soomaaliyeed ay leeyihiin oo six oscar wadato soomaaliya ka diiwaan gashan marka kuwaas ayaan waxaan u helaynaa inaan fursad ay ku aadaan kenya aan siino kenyana ay aqbasho sidoo kale dhinaca kenyana kenya airways iyo ciddii kaleeto oo kenya diiwaan gashan oo shuruudaas buuxisa oo ay ka mid yihiin kuwa haddaba yimaado soomaalidu leedahay ayay ayaguna soo dirayaan marka isdhexgal oo wuxuu noqonayaa duulimaad labada dhinacba ah meeshay awal hal dhinac ka ahayd kow horta waa faa'iidadaas waa noogu jirtaa faa'iidada labaad oo noogu jirto waxaa waaye technical cooperation waxaa la yiraahdo aqoon kororsi iyo capacityga inaan iska caawino annaga saad ogtahay aviationkeenu waa soo korayaa duulisteenu waa soo koraysaa wax badan baa marka naga dhiman oan u baahana inaan baranno oo aan ka helno sabood marka sidoo kalena waxaa noogu jirta inay kenya naga caawiso ayaduna wixii technicalan u baahano oo aqoon iswaadeysari ah tababaro leh haddaan u baahano cid aqoon dheeraad oo anagu aanan lahayn leh inayna siiyaan oo ay shaqaalehena noo tababaraan oo dalkeena tagaan waxaa kaloo noogu jirta shan iyo toban dollar ber tigid in aan saarno diyaaradaha ka imaanaya kenya oo aan ugu talagalnay aviation development waxa la yiraahdo ayaga keliyana ma ahane runtii diyaaradaha internationalka ee soomaaliya imaanayo oo dhan baan hadda saarnay inay nagu soo saa-iidiyaan lacagtaas fiigaas maadaama annaga royality aana qaadan oo dalkeena diyaaradii calanka lahayd oo annagu aan lahayn uusan ka shaqayn in aan fiigaas tigid walbo internationala la saaro sidii aan uga shaqayn lahayn horumarinta aviationkeena iyo duulimaadyadeena lagu horumarin lahaa ayaa noogu jirta ayadana ma shirkadda kenya airways keliya ayaa soomaaliya ka shaqaysanaysa oo imanaysa mise dhammaan shirkadaha ka jira ama ka diiwaan gashan kenya ay ku jiraan kuwa maaragtay gaar loo leeyahay iyo kenya airwaysba
heshiiska diyaarad gaara kuma qorna waa ka warqabaa in warar badan laisdhex marinaayo laleeyahay diyaaradaa lagu qoray meesha ku qoran laakiin hal diyaarad ah kuma qorna even kenya airways xataa kuma qorna heshiiska waan ka saarnay sababaha uga saarnay u diidnay in kenya airways lagu qorano meesha waxay ahayd annaga diyaarad calankeena wadato annaguna aan ku qorano meesha ma haysano marka space baan waxaan siinay in cid walbe oo shuruuddaa buuxin karta dhinaca kenyana kasoo gasho dhinaca soomaaliyana ay kasoo gasho heshiiska marka diyaarad gaar ah oo ku xusan dhinaca kenya iyo dhinaca soomaaliya midna ma jirto waa gartay walaaca shirkadaha soomaalida waad aragtay waxay ka cabsi qabaan in shirkadaha kenya ay ka saaraan suuqa marka bal walaaca adoo ka jawaabaya iyo warka ay soo saareen iyo in diyaaradaha kenya ay u heli karaan fursad adeegyada gudaha soomaaliya inay ka shaqeeyaan iyo waxa aan ka hadlayna inay tahan duulimaadyada caalamiga labada wadan ama wadamada kale ee gobolka qodobkaa sharax walaacaas waa ka warqabaa in badanna ganacsatada diyaaradaha leh soomaalida waa ismaqalnay qaarkoodna waab nala joogeen waa dareensanahay in dad walwal ku jiro ay jiraan laakiin waxaan u caddaynaynaa in haba yaraatee wax cilad ah uusan heshiiskan u keenin cidna maarafacta uu hagaajinayo nadaaminayo duulimaadyadoodii iyo waxoodii u nadaamsan oo uu samaynayo haddana waataan kuu sheegayba muqdisho to nairobi waa wax looka la yiraahdo oo soomaaliya dhexdeeda oo diyaarad kenya laga leeyahay ama kenya airways ay ka shaqaynaysa ay ma jirto
taasi waxay ahayd wasiirka gaadiidka iyo duulista soomaaliya firdowse cismaan cigaal oo u warramaysay haaruun macruuf dhinaca kale xukuumadda somalilan ayaa faahfaahin ka bixisay khasaarihii ka dhashay iska hor imaad hubaysan oo dhex maray ciidamada booliska ee somalilan iyo kooxo hubaysan oo ku sugan buurta gacan libaax taliyaha ciidanka booliska somalilan jenaraal maxamed aadan saqadhi dabagale ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaalkii shalay iyo khasaarihii ka dhashay
markii la maqlay halkaa inay niman hubaysani galeen wiil kadib iyadoo intaa la eegay bal waxaa soreeyey oo irga ugu tegay inay aftuubeen buurta la galeen waxoodiina ay ka furteen sababtaasu ciidanka boolisku meesha u tegay suu u sugo amniga iyo waxyaalaha kale dhibka ay geysanayaan laakiin iyaga inay u tagaan iyo inay weeraraan iyo aman kuma haysan ciidankaasu tallaabaday qaadeen waxay noqotay inay ciidankii soo weeraraan ninka dilaan nina ka dhaawacaan maadaama ciidanka booliska aan amar lagu siin annaguna inaan amar dawladdaa haysan annaguna aanaan amar ku sii siin ciidanku wax dilaan ciidankii waxba may ugeysano tallaabo may ka qaadeen taasu mid bay tallaabada xigta sagaalkii bisha sideedaad intay ka soo duuleen halkaa iyagoo laba gaadhi wata ayay magaalada dabagorayaalo tegeen kastamkiibay khalkhal geliyeen ooy doonayna baadhaan ay lacag ka waayeen afar askaroo booliska bay qoryiin ka qaadeen laba gaadhi oo hayadira halow tares ay leedayna way soo kaxaystay waxa ugu dambaysay maanta oo ay tahay bisha koob iyo toban ciidan boolisa oo ilaa soddon nina ilaa shan iyo soddon nina oo magaalo labada go-ood u kala socdo goda yar ku socda ayay dhexda u galeen ciidankuna waxba kama ogin iyagoo xooggan oo tira xooggana ayay dhexda u galeen ciidankii iska baraadla ayay laayeen sagaal askari bay dileen toddobiyo toban askarina way dhaawaceen waxaa intaa dheer in ceeri gaabo iyo burco iyo hargeysa mudaharaad laga bilaabay arrintaasu waxay dhaawacaysaa amniga waxay ka soo horjeedaa xasiloonida ilaa imika ilaa saacaddaa u dagaalkaas dhacay wixii ka horreeyey amar dagaal oo la bixiyey oo in nimankaa lala dagaalama la bixiyey mud markay caynkaa tahay waxaan u sheegayaa cid kasta maadaama iminka arrintaasu dhacday oo ciidankii booliska la laayay ciidamada ciidanka booliska waajibaadkiisu waxa weeyaan inuu isla isdifaaco qarannimadana difaaco laga bilaabo iminka ciidanka booliska wuxuu amar ku qabaa inuu nimankaa tallaabada ku habboon ka qaado
dhegaystayaal xubinteennii dhacdooyinka toddobaadka waa nagayntaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo